bismi illah alxamdu lilah wabacd ujeedo xukun maxkamadeed maxkamadda sare ciidamada qalabka sida markay aragtay rafcaanka cabdirasaaq maxamed barow cadow labaatan iyo siddeed jir ah ina saydab maxamed ku dhashay xamar iyo labo xasan nuur cali faarax soddon iyo todoba jir ah ina faadumo xasan ku dhashay xamar markay aragtay aayadda boqol toddobaatan iyo sideedaad suurat albaqara iyo aayadaha kale ah soddon iyo saddexaad afartan iyo shanaad suurat ulmaa-ida iyo qodobka laba boqol labaatan iyo kow xeerka ciqaabta soomaaliyeed iyo qodobka koowaad xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida markay aragtay xukunka maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida ee labaatan iyo shantii bishii labaad laba kun lix laba kun iyo lix iyo toban oo ay ku riday xukunsanayaal ay ay ay ay ku riday xukuno kala duwan rafacanayaasha markay dhegaysatay markhaatiyaashii maxkamadda la hor keenay marag furkooda ay bixiyeen markay aragtay qoraalkii eedaysanayaasha garsoorka maxkamadda ay ka hor bixiyeen markay dhegaysatay doodii dhinacyada xeer ilaalinta iyo qare qareennada oo udhee oo u dhexaysay markay aragtay caddeyntii in eedaysanayaashu ay galeen dembi dembiga lagu soo eedeeyey maxkamadda sare ciidamada qalabka sida waxay baabi'isay xukunkii maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida horay ugu ugu xukuntay xukunsanayaal kow cabdirasaaq maxamed barow cadow labo xasan nuur cali faarax waxay ku xukuntay kow gacanku dhiigle shabaab cabdirasaaq maxamed barow cadow labo gacanku dhiigle shabaab xasan nuur cali faarax dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuumad akis wariye hindiyo xaaji maxamed khayre wabilaahi towfiiq bismi illah alxamdulilah wabacd ujeedo xukun maxkamadeed maxkamadda sare ciidamada qalabka sida markay aragtay rafacaanka kow macal maxamed abuukar cali afartan iyo laba jir ah ina faadumo cabdulle ku dhashay shabeellada dhexe labo macal maxamed sheekh yuusuf wardheere konton iyo lix jir ah ina awliyo sheekh xasan ku dhashay mudug markay aragtay qodobka laba boqol labaatan iyo koowaad xeerka ciqaabta soomaaliyeed iyo qodobka koowaad xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida markay aragtay xukunka maxkamad darajada koowaad ciidamada qalabka sida labaatan iyo shantii bishii labaad laba kun lix iyo toban kuna xukuntay xukunsanayaasha xabsi daa'im markay aragtay markhaatiyaashii maxkamadda horteeda la hor keenay marag fur marag furko marag furkii ay bixiyeen markay aragtay qiraaladii garsoorka maxkamadda ay ka hor bixiyeen eedeysanayaasha markay aragtay caddeynta eedeysanayaasha in ay galeen dembiga lagu soo eedeeyey maxkamadda sare ciidamada qalabka sida waxay ku raacday xukunkii maxkamad darajada koowaad ciidamada qalabka sida sida horay ugu xukuntay xukunsanayaasha kow macal maxamed abuukar cali labo macal maxamed sheekh yuusuf wardheere oo uu ahaa xabsi daa'im wabilaahi towfiiq bismi illah alxamdulilah wabacd ujeedda xukun maxkamadeed maxkamadda sare ciidamada qalabka sida markay aragtay rafacaanka kow cali xasan aadan tooni afartan jir ah ina aamino rooble jiilow ku dhashay etoobiya labo muxudiin cusmaan maxamed cawaale labaatan iyo laba jir ah ina nasro xaaji shidane ku dhashay xamar markay aragtay qodobka laba boqol labaatan iyo koowaad xeerka ciqaabta soomaaliyeed iyo qodobka koowaad xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida markay aragtay xukunka maxkamad darajada koowaad ciidamada qalabka sida la ra ma a qa sa eber sideed eber saddex sideed laba kun lix iyo toban labaatan iyo shantii labadii laba kun lix iyo toban kuna xukuntay xukunsanayaasha min shan sano xabsi ciidan ah markay aragtay markhaatiyaashii maxkamadda la hor keenay maragfurko maragfurkii ay bixiyeen markay aragtay qiraaladii garsoorka maxkamadda ay ka hor bixiyeen markay markay u caddaatay eedaysanayaashu in ay galeen dembiga lagu soo eedeeyey maxkamadda sare ciidamada qalabka siida waxay baabi'isay xukunkii maxkamadda derajada koowaad ciidamada qalabka sida sida horay ugu xukuntay xukunsanayaasha kow cali xasan aadan tooni labo muxudiin cusmaan maxamed cawaale waxayna ku xukuntay kow dembiile shabaab cali xasan aadan tooni toban shan sano xabsi ciidan ah labo dembiile shabaab muxudiin cusmaan maxamed cawaale toban sano xabsi ciidan ah